gabanaha ismaamulka wajeer axmed cabdulaahi ayaa xarigga ka jaray lacagta loogu tirigalay dadka lixaadka naafada ka ah taasoo shantii sane lasoo dhaafay hakad ku jirtay lacagtani ayaa loogu tiragalay inay ka faa'iidaystaan dadka lixaadka naafada ka ah oo aanan helaynin qutul duruuriga maalinlaha ah iyo sidoo kale kuba carruurtoodu ay waxbarashada ku kala jiraan gabanaha ayaa ka warbixiyey lacagtani iyo cidda la doonayo inay gaarto abaartalaana koriyo roobalaan nasiibo marka waxaan isugu nimaadnay meeshan in aan xer ka jarno isbilowno soo celistii rasmiga ahayd oo lacagihii joogtada ahaa oo la siinayay dadka naafadaha sida liin sheegay lacagtaan waxaan bilaawnay me financial year laakiin lama bixinin seventeen eighteen lama bixinin eighteen nineteen lama bixinin nineteen twenty lama bixinin twenty twenty one iyo twenty twenty two ayaa bilihii weerar wax laga bixiya toban bilyan si la sheegay hadda lacagta waxaan ka dhignay afartan milyan waxaana kula heshiinay bangiga in markaan bilaawno maanta insha allahu tacaala bil walba markii la gaaro taariikhda mishaarka la bixina ayagana ay lacagtii ay bixiyaan oo si joogtee ay u bixiyaan insha allah annagana aan lacagtii account ku sii shubna oo intii bishii lala rabay ay dhammaanin ay ku sii jirto insha allahu tacaala haddii lacagaha naga soo daahaanna ay sii bixiyaan heshiiska saas wa oo lacagta markay noo soo gasha aan u celinno tan haddaan bixinayna waan wada haynaa waan bixinayna insha allahu taala marka lacagtaan waxaa loogu talagalay sida la sheegay dadka naafada ah lacagtaan lacag la leeyahay maaragtay qofka wax weyn ha ku qabsada ma aha waa ha ku noolaado waayo waqti xun baa ayaa lagu jiraa dad badan waxba haysanaa jiro dadku nool ayaa jiro inay socdaan oo qaraabo u tagaan soo saas ma marka qofka naafada ma dhaqaaqi karin ma socon kara haatan waa maya marka saas ayaa ugu talagalay waxaana ballan u qaadaya insha allahu tacaala dadka naafada ah in intii aan aniga gaban aan nahay ay kala joogsanaynin billahi filim insha allahu taala ugu dambayntiina qaar ka mid ah dadka lixaadka naafada ka ah oo la rajaynayo inay lacagtaasi gaarto ayaa gabanaha u mahad celiyey aad iyo aad aad u mahadsan tahay gabanayeetu mabendo ah axmed cabdulaahi oo oo wakhti badanna saacideey aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa annagoo ma lacagtii wakhti dheer naga maqneed shantii sano oo lasoo dhaafay aan waxba aan laga helin akolo wakhti yar oo sagaal bilood ah weerar aas wax naga saa naga sii oo wakhti yar marka inta kale dadkii jiisaska haay dib badan ay soo mareen ayagoo wakhti hore wax loo bilaabay oo nolol fiican gaaray yaad aad adiga marka aad ka tagtay dib badan ay mutaysteen marka hadda waxaan ku faraxsannahay adiga oo soo galay oo dhibkii sidii hore looga baxay dad badan baa ku faa'iiday lacagtan aas dadka siisay dadaa beecsharo ku furtay anigana ka mid eh bilcaantan u furay kaatiin oo iyo amboogo lagu gadanayo ilmihii aan ugu baxsanay isguul iyo ilaa ilo heer jaamacadeed yaan hadda aan ku soconnaa marka sidaas aabadeed dad badan oo ani iga dadaal badan oo aad u sii faa'iidayna kolley waa jireen marka lacagtaas wax weyn ay noo qabatay allah ku barakeeye waa mahadsan tahay noolaaw khayraan kuu rajaynaynaa lacagtaas wax weyn ay wax nooga qabatay si kastaba ha noqotee dowladda kauntiga wajeer ayaa ballanqaaday in dadka lixaadka naafada ka ah ay garab istaagi doonto cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer